بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة سجود التلاوة tilaawadii akhrisintii sujuudeedaay ku saabsan tahay masridan shanaad kow mashruuciyatuhu sujuudkaasi mashruucnimadiisi waayo iyo wa xukmuhu sujuudkaasi xukunkiisii ayay ku saab ay waaya midka koowaad oo masridan ka hadasha wa huwa sujuudkaasi mashruucun waaye mid la sharciyeynaayo waayo cinda tilaawati alaayaati aayado akriisiin akriintoodii agtoodii waayo allatii aayaadka soo waradad soo aroortay fiihaa aayaadka dhexdooda assajadaatu sujuudooyin ku soo arooreen iyo wastimaacuhaa dhegaysigood qaala ibnu cumara cabdillaahi ibnu cumar wuxuu dhahay radia allaahu canhuma kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama yaqra-u mid akrinaayo ayuu ahaa ayb mid akrinaayo ayuu ahaa muxuu akrinaayay calaynaa dusheena suura suuraduu ku akrinaayay fiihaa suuradda dhexdeeda assajda sujuud ay ku sugan tahay nebigu wuxuu ahaa dusheena mid ku akrinaayo suurad oo suuraddana ku jirto assajda sujuud waay fayasjudu huwa nebiga waa sujuudaayay wanasjudu annagana waan sujuudaynay macahu nabigu macihiisii nebiga macihiisii ayaan la sujuudaynay idan qofkii akrinaayana waa sujuuday kii dhagaysanaayana waa sujuuday xataa maa yajidu ilaa aan ka waynaynay axad ka waynaayay waay xataa maa yajidu ilaa oo ka waayay axadunaa axadkeeni mawdican boos lijabhatihi jabhadiisii ilaa meel uu dhigo axadkeeni ka waayay jabha jabha maxaa ciidan miya wejiga laga wadaa ay labada indhood intii udhexaysaiyo korkoodii waay oo dadki dhan hee way sujuudeen waay ilaa axadkeeni meel uu dhigo jabhadiisi u waayay waay dadki dhan way sujuudeen wa huwa sujuudkaasi sunnatun sunno waaye calaa saxiixi sida saxiixiga ah xooga badan ee waa sunno walaysa huwa sujuudkaasi ma aha biwaajibin waajib ma aha sujuudu tilaawa waa sunna ma aha waajib faqad qara'a waa akhriyay zayd bnu haabitin cala nabiy nebiga dushiisii sala allahu alayh wala alih wasalam wuxuu ku akriyay wanajmi suuratu najmi ku akriyay falam yasjud nebiga ma sujuudin fiihaa hee suuratu najmi dhexdeedii kuma sujuudin maxaa yeelay suuratu najmi waxaa ku jirto suuratu aayatu sajda ku jirto fadalla waxaa tusinayaa wuxuu tusiyey hee calaa cadami alwujuub inuu yahay fadalla waa tusiyey xadiidkaasi calaa cadami alwujuub waajibnimadii waajibnimadii waayideedii inaysan waajib aan ahayn xadiiskaas waa tusinaya haddii waajib ahaan lahayday nebiga waa sujuudi lahaa bal kii akrinaaya oo saxaabigii akrinaya oo zayd ibnu thaabit a naftarkiisii nama sujuudin nebigana ma sujuudin ayb wayushracu waa la sharciyeynayaa sujuudu tilaawa tilaawadii sujuudeed fii xaqi lqaari'i kii akhrinaya xaqiisii waa loo sharciyeynayaa waalmustamici kii dhegaysanayayna waa loo sharciyeynayaa labadaba adiga akhriiseye keliga ee kuu taalla ani ima taalla ee aday kuu taalla lama dhahaayo kii maq dhegaysanayena waa laga rabaa qaari'ina waa laga rabaa labadaba mashruuce u yihin idaa goortii oo qaraa u akhriyo qaari'igii aayata sajdatin sujuud aayadeed u akhriyo fi salaati dhexdeeda ku akhriyo aw amase khaarijiha khaariji salaati labadaba ama salaad ha ku jiro ama salaad keyrkeed ha ku jiree mashruuc waay kii akhrinaya iyo kii dhegaysanaya labadaba waa loo shareeciyeynayaa laakiin salaad haddii sirri ay tahay waa laga fiican yahay qofkuuna yahay imaam waxaa laga yaabaa tashwiish inuu meeshii ka soo xaslo jahariyada waa khilaaf ma laha laakiin sirriyada waa lasoo khilaafsanya sida fiican in laska dhaafo waayo tashwiish ayadoo laga cararaayo oo ninkii si u taagnaa waa dhacaye ma dhintay waa laga cabsan qaba ninkii si u taagnaa waaba dhacay maxaa ku dhacay ma dhintay maya dadkii waxaa laga yaabaa e dad meel kale dabaq sare ku dukunayaan isagii ku xidhin salaadiisa waa iska taagan yihiin khilaafa imaana sabaa tashwiish mashquul waay sidaa daraaddeed marka lama maqlaayo garaadiisiina wax hoose ka akhrisanayaa lama oga marka wixii isagu dhacay ma ilaawey war rukuuca laga rabee waa ka tagee ma raacnaa ma khilaafnaa waraa imaana sooma idan waa laga fiican yahay inuu la yimaado salaad hadday tahay siriya lificlihi ficli nabiy ayaa u daliila sala allahu alayh wala alih wasalama dalika arrinkaas uu sameeyey sujuud ah cindamaa waqti agtiisu ay kaana nebiga ahaa yaqra' mid akrinaya sajdata aayat sajda iyo walisujuudi saxaaba saxaabada sujuudoodiina waa tusinaysaa macahu nebiga maciisa ila sujuudeen kamaa mara fi xadiidi bni cumara radia allahu canhuma oo muxuu ahaa fayasjudu nebiga waa sujuuday wanasjudu macahu micihiisa aan la sujuudnay xataa maa yajidu axaduna mawdican lijabhati somar wdaliilu waxaa u daliila calaa mashruuciyati mashruuciyati sujuudi sujuudkaas mashruucnimadiisii fi salaati salaada gudaheeda maa xadiida u daliila rawaahu lbukhaariy wamuslimun can abi raaficin qaala inuu dhahay buu raafic sallaytu aniga waan dukaday maca abi hurayrata abi hurayra macihiisii aan la dukaday alcatamata ishgeeley waa ishgeeley mataqaanaa ishgeelmaal maa dhahdaa hee ishgeelmaal dhaha ishgeelmaal maxaa loo dhahay shacli hay ishgeelmaal maxaa laga wadaa saas ma maqashay hort maanta ka hor geelay maahan jirin mi adi kelimadaas waa waxaa laga yaaba laxaji kale inay tahay haye dadka baadiya joogaan geela markii haweenkii wax ay keenaan hoogo waxyar marka ilmihii waa laga xeraynayaa hooyooyinkiina meesha fadhiisanayaan waxyaraa meelahaas loogu soo daadaaha waa soo waa loo soo laabanaya kadib waa la lisayaa caano fiican oo macaana laga lisaa soortoo lagu cunaa mas waa lacaba ayib shigeel maalaa la dhaha masha shigeele lacatama haweysan saasna waa la dhahaa sax waay saxiix haweysan maal waa la yidhaha maca abi abi hurayrata maciisan la dukaday buu dhahay alcatamata cishihii waay hadda waxaa laga rabaa meeshaan cishi waay cishihii salaada cishaha fa qara'a wuxuu aqriyey abuu hurayra ida asamaa inshaqat ayuu aqriyey fasajada waa sujuuday faqultu waxaan dhahay maa haadihi abuu hurayraw maxay tahay tan aad samaysay qaala wuxuu dhahay abuu hurayra sajadtu waan sujuuday bihaa inshaqad waxa ku jirto aad sujuud soo maa waaya faqult qaala abu hurer wuxuu dhahay sajabtu waan sujuuday bihaa sujuudanaan sujuuday khalfa abilqaasimi qaasim aabihiisii gadaashiisii sala allahu alayh waala ali wasalama nibi uu la jeedaa falaa azaalu kamana zuulaayo asjudu anigoo sujuudayo fiihaa aayaddan dhexdeed xataa alqaa ama suuraddan dhexdeed xataa alqaa ilaa aan kala kulmo hu abilqaasim waay ilaa kala kulmay aakhir waay kamana tagaayo dhahay waan wadaa ayib faidaa lam yasjud ilqaari'u qaarigii haddii aad isaga aan sujuudin laa yasjud lmustamicu mustamiciina ma sujuudaayo qaarigii salaada ku jiray waa ka tagay adigana ma sujuudaysaa makhlaafay maya asiga waa ka tagay adina waa ka tagaysaa markaasi maxaa yeelay lianna almustamica ninka mustamica ah tabicu waa mid raacaya waay fiihaa so aayad suuraddaas mase aayaddaas dhexdeeda lilqaari'i ki akrinaya u raaca waayo ama tabica ficilka aadi loo dhaayo sidiisi lianna almustamica midka dhegaysanaya tabica wuxuu raacayaa fiihaa suuraddaas dhexdeeda lilqaari'i u raacaya walxadiidi zayd bni haabitin aw daliila radia allahu canhu almutaqadim oo soo hormaray maxaa yeelay faina zaydan zayd lam yasjud ma sujuudin falam yasjud innabiyu nebigana ma sujuudin sala allahu calayhi waala alihi wasalama zayd waa ka tagay nebigana waaba ka tagay labadood ma sujuuday mada labo fadluhu fadlu sujuudi tilaawa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi waala alihi wasalama annahu nebiga qaala wuxuu dhahay idaa qara'a ibnu aadama aadam i wiilkiisii haddii uu akriyo asajdata gabadhii naawaas wiile la sheegay kuma jirta mi ayada min baabi taqliib waay idaa qara'a amnu aadama aadam inankiisii markii uu akriyo asajdata aayad oo ku jirto sujuud ee oo fasajada uu sujuudo ibnu aadamkii ictasala shaytaanu shaydaan wuu fogaanayaa yabkii haal uu yahay mid oynaaya waa waa oyna waa ka xun yahay qoomamo darteedii waa xasdi ee ku jira dartiis waa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa waylah helaagaygiyo asiga waa ankaarhay u dhacdee uu leeyahay hee umirtu bnu aadama aadam ininkiisa waa la amray bisujuudi la amray fasajada waa sujuuday falahu ljanna janna uu leeyahay umira umira ibnu aadama ibnu aadam waa la amray bisujuudi la amray fasajada waa sujuuday falahu wuxuu leeyahay aljannatu jannuu leeyahay jannuu galayaa sujuuda sababteeda wa umirtu ani waxaa lii amray bisujuudi sujuud ayaa lii amray fa abaytu waan diiday faliya naaru naara ii sugnaatay buu leh hoog ba-ay anaa igu dhacay uu leh ankaara igu dhacdee sidaas habaaraba as habaaro ada iska sujuud maxaa kaa galay say u taallaa sujuuda isaga diiday maxaa waay sujuuda diiday maxaa waay malaa'igta sujuudo la fadhama aada amarkaa loo diiday saddex sifatuhu sifatu sujuudi tilaawa iyo wa kayfiyatuhu qaabkiisa yasjudu waa sujuudaya qofkii sajidatan waaxida horta hal sujuud leeyo kama badna laba ha ka dhigin ya hal lee waayo laba maaha sujuudisa oo kale laba ha ka dhigin hal lee waayo wa yukabiru waa takbiirsanaya idaa sajada goortii sujuudayana waa takbiirsanaya allaahu akbaru ayuu dhahaa markaasaa takbiirsanaya waayo waana qowl ljumhuur xadiidka kusoo oray laakiin daciif waa xadiid kusoo orortay daciif ma sugna takbiirta oo loo takbiirsanaayo ee sujuudu tilaawa ee daciif waaye laakiin salafka qaar ka mid oo ka sugantahay sida abi qilaaba iyo ibnu siriin abu qilaaba iyo ibnu siriin bay ka sugan tahay kamaa fi musanaf ibn abi shayba sanad saxiix ah ayaa lagaga warinayaa laakiin sa xadiid ku soo oranas saxiixa ma jiro sariix waa yahay laakiin saxiix ma aha waa daciif idan takbiir ma laha sida saxiiga wayaquul wuxuu odhanayaa fii sujuudihi sujuudi sujuudiisii qofkii sujuudi talaaba u sujuuday wuxuu odhanayaa dhexdeed sujuuda dhexdeed wuxuu ku dhahayaa subxaana rabbiya alaclaa sidii salaadaha kale markii la sujuudayo loo sujuuda lagu akrinayaa ama duco kale waa ku banaan tahay tii rabti oo ku akrinaysa subxaana rabbi alacla u dhaha kamaa sida yaquulu uu dhahaya fii sujuudi salaati waay wayaquulu wuxuu odhanayaa aydaa ku noqoshe subxaanaka allow nasixidaadi ayaan ku nasixaya allaahuma ya allah rabbanaa ya rabbanaa rabbiganio wa bixamdika wamultabisan anigoo ku dhex alaan ku dhexinay bixamdika allaahuma kfir lii saas noo dhaha wain qaala hadduu yidhahdana sajada waa sujuuday wajhii wejigay ayaa sujuuday liladii macbuudkii ayaa u sujuuday khalaqa abuuray hu wejiga waa washaqa dallaciyay samacahu maqalkiisii wa barasarahu araggiisii bixawlihi awooddiisii ku dilaaciyey wa quwat bixawlihi xeeladiisii iyo wa quwati awooddiisii haddii saasoo dhahana falaa ba'sa isagana dhib ma laha waa idan ducadii aada rabto ay ku akhrisanaysaa wax gaara mucayana gaara ma laha afar mawaadicu sujuudi tilaawati fi lqur'aan boosaska tilaawada qur'aanka markii la akrinaayo la sujuudaayo waaye mawaadicu sujuudi lqur'aani alkariimi khamsata cashara mowdican waaye shan iyo toban boos xaadi- qaarkood axaadiistooda waa saxiix qaarna axaadiistooda lacfa ku sugan bimajmuuci turuq way hawdana waa la waa lagu camal falaya leeyihiin bacdu salafna way sameeyeen in badan dhammaantood idan waa mashruuc wa hiya hee mawaadicdaasi ala tartiibi tartiib dusheeda ayay ku imaan doonta waay kow ala tartiib markii la qabto kow aakhiru suurati alacraaf suuratu alacraaf aakhirkeed aayadda raqamka hee mi-atayni wa sita laba boqol iyo lix markii la joogo aayat sujuud waay markii aayaddaad dhammayso ee ayaa la sujuudaya aakhirkeed calaamad saaran soo maa calaamad ay saaran waxaa saaran qad oo madow ah ayaa saaran waayahay meeshaas markii aayaddaad dhammaysid aada akrisid oo aayaddaas aad dhammaysid sujuudda ku jirto aada dhammaysid ayaa la sujuuda labo suuratlracdi waay aayadda raqamka uu yahay khamsata cashar shan iyo toban saddex suuratunaxli waay aayadda raqamkeed uu yahay hee tisa arbaciin afartan iyo sagaal ilaa konton hamsiin afar sujuud suurat lisraa waay aayaddan raqamkeed uu yahay ee mia wa sabca boqol iyo toddobo ilaa mia wa tisca boqol iyo sagaal laga gaaro aayad meeshaas oy waa yareed gadaasheeda ayaa oo sujuudaysa shan suuratu maryam aayadda raqamkeedu yahay konton iyo sideed lix awalu suurati alxaji suurat alxaji awalkeed aayadda raqamkeedu yahay toban iyo sideed toddobo aakhiru suurat alxaji waay aayadda raqamkeedu yahay toddobaatan iyo toddobo sideed suurat lfurqaan aayadda raqamkeedu yahay toddobaatan iyo saddex sagaal suurat namli aayadda raqamkeedu yahay labaatan iyo shan ilaa labaatan iyo lix waay ma lix labaatan toban suurat sajda aayadda raqamkeedu yahay toban iyo shan kow iyo toban suuratu fusilat aayadda raqamkeedu yahay toddobaad sideed soddon iyo toddobo ilaa siddeed iyo soddon labaiyo toban aakhiru suurati najmi waay aayadda raqamkeedu yahay itnain wa sitiin lixdan iyo labo saddex iyo toban suurat linshiqaaqi suurat linshiqaaq waay suuratulistiqaaq suuraddii oo kala dilaacay suuraddiisa la suuro kala dilaacday maha way taa ida samaa shaqat aayadda raqamkeedu yahay labaatan ilaa labaatan iyo kow afar iyo toban aakhiru suurati alcalaqi waay suurat alcalaq hinjirtii suuraddeeda hinjir mataqaan horta hinjir ma taqaanad hinjir maxaa waay hilibaa dhiig waay qofka meeshii waxaa ka gaaraan dhiigga caadi soconay maaha wax kale kuusan soo dhacayaa l isku dhegan dhiig meel ku kuusan calaq hataa way marka suurat alcalaq iqra bismi rabbika aladii khalaq aayadda namarkeedu yahay toban iyo sagaal waalkhamisata casharata aayadda shan iyo tobanaad hiya aayada suuratu saj hiya aayada sajdatu suurati saad saad suuraddeedii sujuuddeedii waaye wa hiya aayada sajdatu shukrin waaye shukrigii sujuuddiisii waaye facan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu dhahay laysat saada saad suuradda la dhahayo ka mid ma aha min casaa'imi sujuudi sujuudda kuwa loola qasdaayo oo inay sujuudda tilaawo ay yihiin laakiin waxaa waay sujuudu shukri waay nabi laahi daawuud ayaa ku saabsan tahay qisadiisa waqad ra'aytu waan arkay buu leeyahay ibnu cabbaas annabiya nebiga sala alla alay wasalam yasjudu isagoo sujuudayo fiiha dhexdeed idan waa la sujuudayaa meeg way marka shan iyo toban saasaa buu yihi mid kastana aayadda markii la dhammeeyo ayaa la sujuudayaa waayahay wayse qaad looma shartinaayo haddaad qur-aan iska akhrisanayso kor ka akhrinayso markii aad gaarto suuradda aad dhame aayadda aad dhamayso waa sujuudaysaa haddii kitaab aad ka akrinaysana markii aad gaarto kitaabkii aad isku laabaysaa waa sujuudaysaa sidaasi markii aayadda aad dhamaysid waaye hal sujuuda waay salaam nafsana ma laha takbiirna ma laha sida saxiixla idan salaad ma aha waa sujuud waay salaad waxaa ugu yara hal raka oo e laba sujuud le soo maa hal salaad hal sujuuda ma jirtaa ma jirto salaad maaha idan salaad meesha ugu yar laba sujuuda leedahay ama sujuud ma laha salaad oo sujuud aan lahayn ma jirta horta ma jirta salaad oo sujuud aan lahayn ma jirta sujuud ma laha ataxiyaad ma laha salaad waay salaad aljanaaza waay imis rakacdood waay afar rakadood waay ayib aye saddex rakadood qosolka joojiibaan la koob haye cabdullahi afar rakadood ah ya salam haye andeg imis rakadood waay ya rakacad ma laha yaa arkay salaad rakacad aan lahayn yaab waay haye andeg ha adig rakacad ma laha salaad miya rakacad ma laha integ e laba waay ya haya integ ya hal le waay sa hal raka le waay hal rakac waay salaatuljanaaza waa hal rakaca keligeed waay bas hal rakac waay ha salaatulkoof hal rakac ma jirtaa ha salaatulkoof hal rakac ma jirtaa ma jirtaa waa jirta mid kale hal rakac ayaadin jirta maxaa wayaan he ya watrigan hal rakac waay almasalatu saadisatu sujuudu shukri waaye shukriga sujuudiisii waaye maxadnoqi sujuud sujuudiisii waaye sujuudu shukri waaye salaad maa sujuud waya dadka qaar waxay ku leeyihiin salaatu shukri aan tukaday buu ku leeyahay waxa jira ma aha sujuudu shukri waa la waa la arkay laakiin salaatu shukri ma jirto sujuudu sahwi sujuudu tilaawa sujuudu shukri waa la arkay laakiin salaatu shukri ma jirto salaatu tilaawa tilaawana ma jirto salaatu sahwina ma jirto waa sujuud laakiin sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukri hal leh waa isku xukun waa sujuudu sahwina sujuud sahwi ma waay mee sujuudad waay sujuudu sahwi ha hal leh miya idan laba ya laba waay almasalatu saadisatu mislada lixaa sujuudu shukri waaya yustaxabu waxaa loo sunayaa liman qofkii waradad soo aroortay calayhi dushiisii nicmatu nicmo u soo aroortay oo nicmo helay oo musuduficad laga reebay canhu xaggiisii niqmatu musiibo musiibo laga difaacay ilaahay ka leexiyey ama nicmo u helay nicmo oo tajadud ah nicmo cusub waay nicmo cusub ayaa helay ama niqma niqma waa musiiba waay ama musiiba ayaa ilaahay ka leexiyey kusoo socotay oo amase bushira waxaa looga bishaareeyey bimaa ama oo amase bushira looga bishaareeyey bimaa wixii oo yasuru huwa maaga ho manka farax gelinayo waxaa loo sunaynayaa an yakira abubakar an yakira maxaa waay min xayu اlcraab ya yustaxabu liman waradat alayhi nicmat aw dufcat anhu niqmat aw bushira bima yasurhu an yakhira maxaa waay faacilkeed istago faacilkeed naayb faacilkeed yakhira an yakhira inuu dhaco ayaa loo sunaya saajidan haluu yahay mid u sujuudayo lilaahi alle iqtidaa'an liajli iqtidaa'in kudayasho daraaddeeda binabiyi kudaysanayo sala allahu alayh wala alihi wasalama walaa yushtaradu looma shardiyo fiihaa sujuudu shirki dhacdeedii istiqbaalu lqiblati looma shardi waayo walaakin walaakin inna walaakin in istaqbala haddii asigu qaabilo haa qibladii qaabilo fa huwa xasanun fa huwa xaggee loo celina fa huwa istiqbaal fa huwa istiqbaalkaasi xasanu afdalu ayaa fadli badan waaye waqad kaana rasuululahi wuxuu ahaa sala allahu alayh waala alihi wasalam yafcilu mid sameynaya hu sujuudu sahu sameyn sujuudu shukri sameynaya u ahaa wacan abi bakrata xaggiisa waxaa laga wariyay nufayc ibn alxaaris athaqafi radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaa u dhahay idaa ataa haddii u yimaado hu nebiga amrun arrin yasuru arrinkaasoo yasuru farax gelinaya hu nebiga oo mase yusaru haddii lagu farax siiyo bi amarkaas nebiga lagu farax siiyo khara mid dhacaya ayuu ahaa nebiga alayh salat slaam saajidan halu yahay shukran liajli shukrin darteed lilahi u shukri celinayo tabaaraka ee khayrkiisii batay wa tacaala taleeye wakadaa sidaasi oo kale ficluhu ay facalahu saxaaba dheh asxaabada sameysay ridwaanullaahi alla raalla ahaanshooyinkiisii calayhim ridwaanullaahi allaha raalla ahaanshiyaalkiisii calayhim dushooda ha ahaatay asxaabta wa xukmu haadaa kan xukunkiisii kaasoo assujuudi ah hee xukmu sujuudi tilaawati way isku xukun ay qaadanayaan wakadaa sifatun waa la mid wa kayfiyatun waa la mid albaab saabicu wallahu subxana wataala